halkani waa redio ergo isha wararka Radio arrimaha Ergo.
bini'aadanimada
boqol haween ah oo ku soo barakacay abaarihii u dambeeyey ee ka dhacay gobollada baa iyo bokool ee hadda ku nool magaalada baydhabo ayaa qabtay shaqooyin kala duwan oo ay ka soo saartaan nolol maalmeedka qoyskooda qaarkood haweenkaas waxay ka shaqeeyaan shaqooyin culus sida ka shaqaynta dhismayaasha awliye maxamed xuseen oo ah hooyo shan iyo soddon sano jir ah waxay ka mid tahay haweenka ka shaqeeya guryaha la dhiso waxay ku nooshahay xerada barakaca liibaan wan ee magaalada baydhabo muddo siddeed bilood ah ayay ka shaqaynaysaa dhismayaasha waxayna shaqadan ay bilowday wax yar un kadib markii uu geeriyooday sayigeedii oo u dhintay cudurka daacuunka horaantii sannadii labada kun iyo toddoba iyo tobankii si ay u dabarto nolosha qoyskeeda lacag dhan boqol kun oo shilinka soomaaliga ah una dhigatan shan doolar oo ay ka hesho dhismaha ayay ku maaraysaa nolosha carruurteeda toddobada ah waxay qabataa shaqo u baahan xoog oo ah inay qaaddo baaldi ay ku jirto shamiindo qasan oo toban kiilo ah xiraanti lamasaay bara shaqada gale shaqada sakeelka shalay laga shaqeeyaha aruuriye meejaye meel makiinada oo wala carda sii diyaariyaas sasii qaade hoob arada dowla diyaari haddana qaade shubkiyaa bilaawade si aan galna sagaal say ka baxaan sagaalkiisa hoobka bana boqol kun baysay qaadaan boqolkii hoobana qaadana kiilada bariiska e iyo qudaartie bugeela bur-ee oo hiraabti alka qurcalanka weela miilyaa kegtortaanasaynka dhammaadeen boqolkii kun yar yaraysa saddex waqt ma deereen quraac casho leeyo ka badan ma deereen qonton casho qonton qurcaw had maalintii la waayana deegaan qaade biyaajada kale shaqo hel siyeed bir todoba bir shaqo mal helaw maalintii la hel hadana deenta haanoo ka dhiibay haan kalena ciyaalkan yar yaraysadee halaa kule noole walaa ka filamaan haayo laakiin hadda mugoo yar yaray biidbiiday ciyaalka dhuunsha walaa deera fadi ahaan ley ilaa mugoo baasada ma deeraas laba boqol saddex boqol biilada fadaay daruufta indi shaqada culays eed iyo eed dabaq ma kor koro kor anoo sakeelweeda lama sakeela qaadahay mugdeerad maraha la dhihi la oo ibaano hataa mahaysada aniga kilyaalka waa loo deeri haddana isbitaal an leembahay ilaan bees iska daaweyn maayo bilaan dhan lama leeyo magaalkan badanya lixdan toddobaatan oo kale lama bilaan la shaqeeyaas maalintii bilaanta waa fadheedaas inkastoo magaalkii dhibka qobashiidka bilaantan ma fadheedaas lacagta ay awliyo ka hesho shaqada dhismaha waxay ku maaraysaa nolosha qoyskeeda waxayna sheegtay in carruurteeda dabka loo shido laba waqti oo kale ah subaxii iyo fiidkii maadaama maalintii ay iyadu shaqo ay ku maqan tahay shaqadan dhismaha ah ma aha mid ay u hesho si joogto ah waxayna maalmaha ay shaqada helin raashin dayna ay ka qaadataa dukaamo ay macaamil yihiin waxayna iska bixisaa marka ay shaqo soo hesho qoyska awliyo wuxuu ahaa beeraley waxayna ka soo barakaceen degmada qansax dheere ee baydhabo u jirta sagaashan kilomitir bishii disembar ee sannadii labada kun iyo lix iyo tobankii muddo saddex sana oo roob la-aan ay beertooda tacban waayeen ayaa keentay in noloshoodii oo ku adkaatay darteed ay deegaanadoodii ka soo barakacaan dalaga beerta ugu bixi jiray fasal kasta ayay ka dhigan jireen cunno caafimaad aradbaxa reerka iyo kayd xerada barakaca ay ku nooshahay uliyo waxaa ku nool afar boqol oo qoys oo ah dadkii ka soo barakacay abaarihii dalka ku dhuftay haweenka soo barakacay ee ku nool xeryaha baydhabo ee qabta shaqooyinka culus waxaa ka mid ah muumine cabdulaahi cabdi oo ku nool xerada barakaca makoon muddo afar bilood ah ayay ku shaqaysanaysaa gaari dameer ay kusoo qaado dhagaxyada dhismaha guryaha loo isticmaalo waxayna ka iibisaa dadka wax dhisaya halkii mar ee dhagaxa ay keento waxaa laga siiyaa lacag dhan lixdan kun oo shilinka soomaaliga ah una dhiganta ku dhowaad afar doolar iyo bar kareeto murugmaal a ka shaqeeye kareetaga hataa anama leh naftiisba walaalaha ku tuuga marhaatay ha waaye marhaatay ha hale markii aan maalintii aan halo ee afar kaaraka sadde kaaraka bilaanlayba ha hanasaya ha kaga wadee ee maalintii walaa aan kareetaga aan ha ka shaqeeyaw eday nololiya ma ka fila laakiin intii ibarhaada fadi ka beedhabeedhaya shiido markii ana ha guraaw se oo dhablaa'i haka gure burdhus oo yaaba oo karaylelee ana anglahayna maalintii tomankun lankii ana ingna harayso ana ka awaado maybaa ilaaha tomankun lanka kale labaatanga ilee maalintii oo ana inka badato maya kaala koreeha anka yaraan lexdan haanaasaya iyaalka haka maaraya bariisaanka gade buraanka gade sokoraanka gade saliidaanka gade hanasaanka biidhabiidhaya megel iyo bageeka kadhabtaa ka adagtaha balaan maamal anka tala galnay intii anna shiidaa jibiya laha feeraa ku jabay hataa haa isbitaal ana laysee والإداوى إلهي درادتها الإنداوى إسبتال وين الإداوى ماي ماي قصبتها والأنهايو بمجرت آه geeka meelkalelku hemaaladaw male shaqa male wal aan hayshadoona male saas aawudee ilan in hemaalaw male saas aawudee iga sabta shaqadii welibaha ay adagda laakiin meel areey hooga intii adka kii bari fadi ka bari meeli ku dareertoo jee maahana meel ana rukun in amale meel rukun in amale meeligeeka ada walaago ada jeeyto biniaadanka meeligeeka walaago farta ka dhiibi lanka kala hakeela gale gaari dameerka ay ku shaqaysato muumino waa kiro waxaana markii ay shaqada hesho laga qaataa shan iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah waxayna lacagtaa bixisaa markii ay iibgeyso dhagaxa muumino qoyskeeda waa sagaal qof waxay ka soo barakaceen degmada diinsoor ee gobolka baay oo baydhabo dhanka koonfur ka xigta boqol iyo afartan kilomitir halkaa oo ay ku ahaayeen beeraley abaartii ka hor laakiin roob la-aan saddex sano ka jirtay deegaankeeda ayaa keentay in ay wax dalaga aysan beeran oo ay ku biiraan xeryaha barakacyaasha ee baydhabo inkastoo haweenka soo barakacay ay qabtaan shaqooyin kasta oo nolol maalmeedkooda ay ku maarayn karaan haddana ka shaqaynta dhismayaasha oo ah shaqo adag ayaa lagu arkayay muddooyinkii u dambeeyey maxamed sharif isxaaq oo ka tirsan golaha aqoon-yahanada koonfur galbeed kana shaqeeya arrimaha bulshada ayaa qaba in shaqooyinka adag ee dumarku ay qabtaan ay kala kulmi karaan dhibaatooyin sida in dhaawacyo ay ka soo gaaraan marka ay dhismayaasha ka shaqaynayaan taa oo waxyeelo ku reebi karta haweenka maadaama ay ka nugul yihiin ragga culayska macnaha hadda saaran magaalada markaan ka hadlo siiba hadda dhismooyinkan oo magaalada hadda zaa'id loo dhisaayo badanaa markii aniga dabagal aniga aan ku sameeyey waxaan ku arkay haween badan oo ka shaqaynaaya haweenkii qaar ka mid a ayaan u yeeray waa weydiiyey shaqadan idinka waa idinku culus tahaye maxaa idinku kallafay inaad ka shaqaysaan shaqadan shaq shaqo oo macna rag loogu talagalay waayo jawaabtii isiisay marka qofkii ani aan waraystay waxay tiri anaga dad soo barakacay baa nahay oo meelo badan oo kala duwan ka soo barakacay barakacii markaa xuquuqdii aasaasidii oo nolosha ku saabsanaa ay ku kaabi lahaayeen mise ay ku noolaan lahaayeen ayaa ku adkaatay adkaantaas darteed ayaa markaa waxay ka doorbadeen in ay muruqooda maashaan oo ay galaan wax walba oo ay ka hor wax kasta oo la qaban karo oo bani aadam uu qaban karo inay qabtaan bay doorbadeen inkastoo tabarna aysan u haynin taas waxaanu ku kallafay miciishadii oo cidhiiri ka gashay gargaarkii oo aan la gaarsiinaynin si kastaba ha ahaatee oo gargaar aan helaynin oo wixii ay soo miciinbideenna ay tahay mana in manaa meesha looga kaalmeeyo mase looga gargaaro wuxuu sheegay in ay laga maarmaan tahay in dumarkaasi la baro xirfado ay ku shaqaystaan oo ay kala soo bixi karaan nolol maalmeedka qoyskooda wuxuu sidoo kale soo jeediyey in loo sameeyo maalgelin si kaalmo iyo in shaqo adag ay qabtaan ay uga maarmaan waxaan ku talinayaa waa in dhiirigelin loo sameeyo oo wacyigelin la siiyo oo sabinaaro la siiyo oo hal abuur loo sameeyo shaqo abuur loo sameeyo xirfado la baro xirfadahaas oo ah si ay u shaqeyso sida dambiisha iyo salliyaasha lagu tukada iyo iyo cillaansaarka iyo iyo harqaanka iyo waxaas in la baro oo lagu buraarujiyo xooggooda la tuso oo waana kii ugu sahlnaa waaya oo aan dhibaatana ka soo gaaraynin maadaama haween ay yihiin oo dadka ay nugul yihiin ya waxa lala wixii markaas ay u qalmaan in la siiyo taasaan kula talin laha aniga aragtidayda saas waa aniga waxaan ujee waxaan u jeedinayaa baaqaas maamulka ugu sarreeyo ilaa kan ugu hooseeyey iyo hay-adaha dawliga ah iyo hay-adaha aan dawliga ahayn inay sameeyaan oo manaa ummaddan manaa yani farsamooyinkaas ay u abuuraan haweenkaas oo dhibanaha oo dhibaysan oo shaqo shaqadooda ahayn ku jiro oo ku dhibaataysan oo ku dhaawacmaayo oo haddana waxa isku daaweeya aan lahayn abaaraha soo noqnoqday ee ka dhashay roob yaraantii dhacday sannadihii lasoo dhaafay ayaa sabab u ah in kumanaan qoysas oo xoolo dhaqato iyo beeraley isugu jira ay sabool noqdaan kuna biiraan xeryaha lagu barakacay ee magaalooyinka muxudiin xusni raadiyaha ergo magaalada baydhabo
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada